waxaa isna shirkii maanta ka hadlay mid ka mida abaabulayaashii shirka waa cabdulqaadir hindi waxa uuna ka yidhi shirkii sida tan salawaatu llahi wasalaamuhu alayhi ajmaciin walaalayaal waxaan rabaa inaan wax yar oo taariikh ah ka taabto xilligan sida u abaabulmay sida u suurtagalay iyo sabab uu ku suurtagalay runtii markii ay dhacday burbuleelkii decemberka oo maalin khamiis ah dadka soomaaliyeed oo dhan qof walba dareen buu qaaday dareen oo weliba aada u murugo badan qof walbana wuxuu yidhi yacni arrintan looma adkaysan kareen tallaabo noocee ayaan qaadaa qof walba maskaxdiisa waxa ay ku wareeganaysay question ah what can i do marka tii waxay suurtagal ka dhigtay in dadkii aragtidoodii ay isku soo aruuriyaan oo midba midka kale uu la qeybsado waxa uu dareemayo markaasaa waxaa la yidhi aan ku kulanno xafiiska esadom meeshaasaa la go-aansaday meeshaasaa lagu kulmay maalin saaraday ah waxaa go-aamo lagu gaaray in mudaaharaad la sameeyo dadka qaarkiis runtii maadaama go-aan lagu gaaray dadka qaarkiis waxay dhahayeen waxaan u baahan nahay barnaamijyo ka badan mudaaharaad oo aan ku muujino dareenkeena marka markii mudaaharaadkii uu dhacay wuxuu ahaa wax fiican oo la qabtay uu ahaa baa haddana meeshan iyadana la ijaaray oo la yidhi mudaaharaadkan waan qabanay soomaalidan isu keenno oo qaab ka duwan mudaaharaadkii ama ka faa'iido badan aan isheer garayno soomaalikan sababta inagu dhaawacna gaaray markaasaa barnaamijkan hadda saas ayuu ka yimid saaradeydaan maana saaradeyd hadda lasoo dhaafay oo ayaa lagu kulmay halkan waxay ahayd bisha december two alifkeeda ahayd maantana bisha waa december nineteenkeeda baaradeedaas waxa u dhexayso one week waad garan kartaa one week wax lagu program lagu samayn karo runtii aad iyo aad baa idinkaga mahad celinaya sababtoo ah waxaan waxay ku timid emphasis within one week ilaahay subxaana watacaala asaga raalli ka ahaa oo dadkii barnaamijka soo qaban qaadiyey ilaahay u fantay inay isu keenaan oo lala soomaalo intaas leh waxaan ku heshinay markii aan habeenkaas saaradayda lasoo dhaafay aan sameyno wax la taaban karo inuu kasoo baxo shirkeenna wax la taaban karo oo faa'iido u ah sababahaan isugu imanayno inuu shirkeenna kasoo baxo dhalinyaradii ka qayb gashay odayaasha ka qayb galay runtii waxay isku darsadeen midbaha aan lacag u aruurino aan fadriisano sameyno midbaha aan magaalada midnimadeeda kor u qaadno middaha culimada dowrkeeda hala muujiyo oo maantay waa maalintii culimada ay muujin lahaayeen dowrkooda oo yacni in dadkan dhalinyarada la waaliyo haddii maanta lagu eedeynayo ay dhab tahay anima oranayo waa dhab laakiin hadday dhab tahay inuu qof halkan ka baxo xagga aada isku qarxiyo dowrka culimada masaajidada dhalinyarada kor ha u qaadaan si arrintan loo yareeyo sumcaddayni soomaaliyeed kor loo soo qaado waxaa kaloo la yidhi ha la wada hadlo soomaalida waxaa ka maqan inay wada hadasho oo barnaamij loo sameeyo xataa indhaha faraha laysa geliyo markaas waxaa ka soo baxayo markuu dadku qofku hadlo oo qalbigiisa waxa ku jira uu banaanka soo dhigo buu qofka kale walaalkiisa isfahmi karaan marka aragtaydii ku soo aruurtay markaan soo bilowdo fadhigaas waxaa ka soo baxday arrintaas waan ku dhaqaaqnay alxamdulilah meeshaan aan jaarnay waxaan samaynay fundraisingka waxaan dhahnay armaajo iyo cabdidheere maxaa akaan ah oo loo furay dadkii wax ku dhintay akaan loo furay maynan arkin laakiin marka jaamacadda baa lala xiriiray jaamacadda waxay dhaheen qolyihii toronto ayaa waxay ku guulaysteen inay fundraising sameeyaan tigidhada noocaan ay u sameeyeen reer bursanow idinkana lacag soo aruuraya oo aad walaalihii dhibaataysan aad ku kaalmayn kartaan runtii jaamacadda waxay noo soo dirtay sawiradii dadkii waxay noo soo dirtay guddoomiyaha wax oo codkiisii xataa ah maaqan inuu soo bixi doonin kale guddoomiyihii jaamacadda oo kumil gaarka ah maxaa dhacay guddoomiyihii hore wuu dhintay allah u naxariistee oo dadkii shahiidaha ka mid ahaa oo gardarada lagu dilay marka hadda tigidhadaas ayaan shalay bilownay inaan qeybqeybino aan waxna ka samayno insha allah hadda end baan ka dhiganaynaa fundraisingkeena haddii ala yidhaahdo wixii aan ku caawin lahayn walaalahayn marka dabcan xalay baan ugu dambeyn fadhiisanay anigii iyo gruubkii markaasayto qayb ka mid ah dadkii maamulayay meesha waxaan sida aragnay maadaama barurdeedaan u fadhino taasi u fadhino nalagu sugayo kaalmo meel kaalmo kaa rabto oo hool kaa rabto dhahan soomaalida afar kama tala soo maa marka tayada markuu go-aan waxaan ku gaarnay waxaa la yidhi bal indhaha faraha si gelina hanoo dambaysaye january aan ka dhigan karnaa february baan ka dhigan karnaa bal hadda aan ugu dhaqaaqno wixii aan ku kaalmeyn lahayn walaalaheen hadday ahaan histoo hadday ahaan hol gacan hoos hadday ahaan dareenkayna midnimada xataa intaasaan saa u fadhino yacni kor waxay u qaadaysaa midnimadeena iyo shucuurtayda kor u qaadaysaa marka panel discussionkii iyo doodii aan samayn lahayn iyo runtii saasaan ku kansalnay marka horta saas ayuu barnaamijkaas kusoo bilowday ilaa iyo hamaantan halkan uu ku maraya dadka qaarkiis waxay u imaan lahaayeen waxaa jira storm marka walaalayaalo horta ilaah idinka abaalmariyo maalin walba waxbaa dhaca soomaalida su-aalo badan baa nagu yimid oo ah waay ay dadkan ugu qabanaysaan wax oo maalin arka waa la dhibanayaayo idan u istaagay su-aal waxay nagu noqotay aad u adag oo aan ka jawaabi kari weynay laakiin haddaba haddaad soo fiirisid jawaabta waa easy haddaan anigu shalay hurday waa maanta aan soo kacay ma khalad baan leeyahay ay haddaan shalay hurday oo aan maanta hurdada ka kacay oo dareenkayga iyo shucuurteeda uu kor yimaaday ma khalad baan leeyahay maya maalinta aan soo kaco oo maalinta wax fiican aan sameeyo in laygu taageero oo dalka la istaago si taas maaha marka saas ayay uga duwantay midda labaad walaalayaalow labaatankii sano ama sideed iyo tobankii sano oo dhibaatada jirtay ma waxaa dhacday waxa dhacay masaymarkii may qof ii sheegi kara ma jiraa dhaqaatir arday mas-uuliyiin waalidiin hal meel inay ku geeriyoodaan meel ka dhacday miyaa jirtay waa may marka taas ay kaga duwan tahay qofkii ku qanci lahayo walaalayaalow arrintan taas ayay kaga duwan tahay midda labaad waxaan rabaa haddaan xoogaa macalin faarax macalin warfaaq eralaha siiyo isagoo runtii aada u weyneynayo dareenka dadka wuxuu yidhi ha loo istaago dadka qaarkiisna way fadhiisteen runtii dadka qaarkiis fadhiistay oo aana istaagin ma khaldana way saxsan yihiin oo maxaa yeelay sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kama mid ahan in loo istaago yacni haddii aad u istaagtidna dembi kaama imanayo waxaa laga yaabaa inay su-aal ka timaado oo ah gaalada ayaa u istaagta oo indhaha u qabsata inagana gaala ma rabna inaan ku dayno laakiin waa hadal saxiixa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi gaalada ka duwanaada khilaafu yidhi hadday jidkan maraan jidkan kala mara marka walaalihii fadhiistay إن نذكر جزاكم الله خيرا وعذكروا قادين صمد رسولك عليه الصلاة والسلام انت استاذتينا جزاكم الله خيرا وراكي برنامج حريرنا يدرينك ونفسنا وقر وقع بشعور تضيك هذا انت سوف تجري وادخلتي أبدا عليك يدوك المرتك اللي مخرج جلدي وتحسنتي نصيرا وتحسين جزاكم الله خيرا خير الجزاء وحان إذن كلا وعد علينا يا سنة أوتي مع دين هلكن runtii maaha jaamacadda keliya ama ardayda keliya u dhaqanno hadda ka dhacday maalin walbo saacad walbo bil walbo sanad walbo hadday wax dhacaan mustaqbalka waa inaan isugu nimaadno halkan waa inaan garbahan iska hor istaagnaa waa inaan waxa ugu weyn oo aan wax tari karno waxa weeyaan janis soomaalida gabdhaha jirtay dhibaatada ugu badan baa waxaa la yidhahdaa xagga si ka yimaadaan marka inaan la isku nabad nimadeena kor u qaadino oo maanta haddii jaamacad la farxiyo ama hooyo la dilo ama wiil la dilo ama oday la dilo inaan isaga nimaadno waajib bay nagu tahay qabiilku doona ha ahaado gobolku doona haka yimaado waxaan nahay soomaali waxaan ku walaalonay hal qabiil baan nahay dhammaanteen soomaalidu tala ahaan marka la farsho waa hal qabiil waa hal qalab waa hal diin waa hal nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa hal ilaahay marka waxaan hal qoys baan nahay marka insha allahu جزاكم الله خيرا at the end of the program ان شاء الله فيديو بان كرسن دونا وان اسكو داي دونا at least in aan la challenge garayno shucuurtiida maxaa yeelay shucuurta markaad kor u qaadin dareenka markaad kor u qaadin waxa weeyaan qof walbaba uu ku raaxaysanayaa wuxuuna dareemayaa wuxuu halkaa lagu yimid inuu guulaystay جزاكم الله خيرا خير الجزاء